Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaali ayaa ka qayb galay munaasabad looga hadlayay doorka haweenka iyo dhalinyarada ee ka hortagga dagaal beeleedyada xoojinta difaaca qaranimada Soomaaliyeed ujeedka munaasabadani ay ahaa sidii loo xoojin lahaa doorka haweenka iyo xoojinta dagaal beeleedyada soo laalaatay Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaali oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in haweenka iyo dhalinyarada looga baahan yahay inay ka qayb qaataan nabadeynta dagaal beeleedyada ka dhaca guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa noogu qoran waxyaabo fara badan oo ho- hooyo u hiili qaranka hooyooyinkii waa hiiliyeen waa dadaaleen wakhtigooday bixiyeen jeebkooday wax ka bixiyeen wakhti kastay soo taagan yihiin marka waxaan rabnaa intaas in lamida dhallinyaradu iyaguna inay qaataan doorkooda waxaa soo haray qabyaaladda wax la yidhaahdo ee maantana saamaysay shalanana saamaysay ayaa maarag soo hartay xilligii maaragtay nimankii een, een, waxaa loo bedelay isticmaalkii markii saddex iyo tobankii dhallinyarada soomaaliyeed intay u istaageen laga guulaystay isticmaalkaama tegina wuxuu u bedeshay wejigii waxa la yidhaahda xukun oo qaybi ayuu nagu dhex wadaa weli marka bahasha qabyaado aan ka foojignaano rasuulkayna calayhi salaatu wasalaamna waa nooga digay wuxuu ira dacuuha fa innahaa mumtinna ka fogaaduu ira waa caarwalwaalkay lamid towruure geedka xaarwalwaalka ah ayuu ku nisbeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam qabyaaladda qabiil waa layahay waa la yaqaanaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ilowna ilaahay waxaan ka yeelna shacab iyo qabaa'il litacaarafuna isku aqoonsadaan laakiin maalmahan maxaa batay in gobolladii ay ka bilaabatay qabyaaladii laisu dilaayo oo qabiilada ay isdilaayaan magaaladii muqdisho ee caasimaddeeda waxaa ka bilaabatay in hoteeladii maalin kasta la fadhiyo iyadoo qabyaalad laga hadlaayo war qabyaalad waa dugna waana macnay qabyaaladda laga haro wax macnahay noo samaynaysa ma lah aayadda qur-aanka wuxuu yihi ilaahay wa adiicu llaha alla adeeca wa rasuula rasuulkiisana adeeca walaa tanaasacu hadoodina haddaad doontaan maxaa dhacayo fa tabshalu waad fashilmaysaan wa tadaba ricukum awoodiinana waa kala tegaysaa waxaan rabnaa soomaali mid ah soomaali isku duuban soomaali gacmahays haysato soomaali cadowgeeda dadka ka taqaano intaas ayaan rabnaa waa mahadsantihiin waxaan rabnaa inaan hoteelada u sheega maanta hortiina uga sheegno ee magaalada muqdisho ka yaallo ku yaallo kulamada qabyaaladaysan ee hoteeladooda lagu qabanaayo waxaan rabnaa inay joojiyaan ayaan rabnaa oo aan hoteelada lagu qabanin shirarka qabyaaladaysan ee la isugu jajawaabayo in la joojiyaan rabnaa waxaan kaloo rabnaa bal gabdho soomaaliyeed iyo dhallinyaro soomaaliyeed ee isku duuban ee isku xiran ee hadday meel qalad uga jeedaan ya iska dhigi kara inaan dadka in laga dhex helaan rabaa magaalada muqdisho oo isku xiran gobolada dalka Soomaaliya guud ahaan waxaa ku soo laalaabta dagaal beeleedyo ka dhaca kuwaas oo loo sameeyo xalin khilaafaad iyo dib u heshiisiin